gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqaaf magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa ahdaa furay nidaamka dhulalka dowladda hoose ee xamar iyadoo la adeegsanayo teknolojiyadda casriga si loogu gudbo dhibaatooyinka lagala kulmo dukumentiyada waraaqadaha ah ee dhaliya isqaqabsiga dhulka gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa sheegay in nidaamka lagu casriyeynayo dhulka ee adeegsiga teknolojiyadda uu door ka qaadan doono yareynta isqabqabsiga ka dhasha dhinacyada dhulalka iyo guryaha ee ku yaala caasimadda ay leeyihiin adhareysyo lagu garto taas oo fududeynayso shirkadda nova technologies munaasabadda waxaa goobjoog ka ahaa wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka ee xukuumadda federaalk soomaaliya wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guryeynta ee xukuumadda federaalk soomaaliya wasiirka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta ee teknolojiyadda ee xukuumadda federaalk soomaaliya iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga iyo gudoomiyaha ku-xigeenka maamulka gobolka banaadir bahda garsoorka midowda bangiyada culamaha diinka gudoomiyaasha degmooyinka iyo agaasimayaal iyo marti sharaf kale gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale oo dahfuray nidaamka dhulka dowladda hoose ee xamar iyadoo la adeegsanaya teknolojiyadda casriga ayaa waxa uu ka warbixiyey muhiimadda uu nidaamkan casriga uu u leeyahay bulshada ku nool gobolka banaadir waxaan soo baxay inaan magaalo kale ku nool lah oo runtiiba inaga qarsooneed magaaladaynu inay sidaasay ahayd waxaan farxad noo ah horta inaan aragna magaaladayna muqdisho caasimadda soomaaliya say u taalo habeen habeenada ka mid ah ayaa inagoo xaflad qabnaa lasoo bandhigay wasiirka arrimaha gudaho ee ag fadhiyaa wuxuu ihi cali xoosh walaalow dee waxa kaniba haddaad haysiin maa dadka tustiin marka dadku magaalada muqdisho wax kaley ka aaminsan yihiin marka nooba marka hore waxaan uga mahad celinaynaa meesha dhow ay noo soo dhigtay magaalada muqdisho geedigu waa dhib badan yahay markaad rabto inaad meel ka guurto waxa waaye awrta diyaar miyaa ciyaalku diyaar miyaa wuxuu lagu rari lahay diyaar miyaa meesha loo guuraa ma la yaqaanaa naq miyaa mase waa abaar su-aalo badanaa la isweydiinayaa ilaa la yidhaahdo horta ceel meel biyoma laga soo sheega la yidhaahdo geedigaani waxaan filayaa muddo laba sano ku dhow ayaa shaqadiisa lagu jiray intaasina waxaad aragteen iyo wax badanoo lasoo bandhigin ayay ka shaqaynaayeen dhallinyarada nooba ka shaqaynaayeen wayna ku guulaysteen maanta inaan daafurno siddeed iyo tobankii bishii sagaalaad laba kun labaatan afartii inaan daafurno howsha intaasoo sano lasoo waday guul iyo ayay noo tahay iyo horumar ayay noo tahay barnaamijkaani aniga laba kun lix iyo tobankii ragga qaarkiis waa ogaaya ayaan bilaabay inaan database u sameeyo dukumentiyada dowladda hoose